wararka ka imaanaya dalka suudan ee dhaca qaaradda afrika ayaa ku waramaya in dhalinyaro soomaaliya lagu afduubay gudaha dalkaas dadkan soomaalida ah ayaa waxaa gacanta ku dhigay kooxo hubeysan oo magafa ah sida ay wararka sheegayaan kusimaha safaaradda dowladda federaalk u fadhiya dalka suudaan oo lagu magacaabo axmed cabdi xasan loona garan ogyahay axmed suudaani ayaa tilmaamay inay ogyihiin koob iyo toban dhalinyaro soomaali ah oo afduub ahaan loogu heysto gudaha dalkaas waxay tani imaanaysaa iyadoo dhowaan dhalinyaro soomaali ah oo ku xidhnaa dalka liibiya tiradooduna ay gaaraysay koob iyo soddon ruux ay dib u heleen xorriyaddooda sihayaha safaaradda dowladda federaalk ee dalka suudaan ayaa u waramay saxaafadda isagoona faahfaahin ka bixiyey sida loo xiray dhalinyarada soomaalida ah waxaa jirta dhalinyaro kale oo ayagoo aan lagu qaban magaaladan boorta suudan aan lagu qaban oo u gudda magaalo kale oo la yihahdo bungula oo ku taalla waqooyiga waddanka suudan halkaasaa lagu qabtay xabsiyay ku jireen dadkaas marka markii la qorsheeyey marka in laga soo qaado magaalada bungula oo kun kilomitr u jirta magaalada hadda anigan kaala hadlayo ee boorta suudan waxaa dhacday in kooxihii magafayaasha ahaa oo awal soo maalgeliyey oo soo tahariibiyey oo dee mataqaanaa ka dul rabay inay korkooda ka macaashaan oo lacag ka suubiyaan ayaa waxay sameeyeen baabuurkii oo inay ayagoo baabuur fool wil drive wata ay u galeen jidka ay xabadeeyeen ay dhaawaceen dadkii la socday mataqaanaa waday dhalinyarada soomaalida oo koob iyo tobanka ah waxaa dhacday marka in moobeelada ay ka qaateen baabuurkii taarada ka banjariyeen koob iyo tobankii soomaalida ahaana ay baabuurta saarteen dadkaas ilaa iyo hadda ma lahayo meel ay jaani cir dhigeen si kastaba ahaatee dalka suudaan ayaa waxaa weli ka socdaa loolan adag oo u dhexeeya ciidamada r s f iyo askarta militariga suudaan askarta r s f ayaa hadafkooda ugu weyn uu yahay sidii qaab afgembi ah ugula wareegi lahaayeen talada dalka suudaan waddanka suudaan waxaa kusoo badanayay muddooyinkii lasoo dhaafay kooxo tuuga ah oon heebtooda la aqoon kuwaasoo lagu tiriyo inay yihiin waxa loogu yeero magafaha oo ah dadka ganacsada basharka waxayna ka qaataan qofka ay gacanta ku dhigaan ehelkiisa lacago tirabeel ah oo madax furasho ah